weliba munaasabad qalanjibinga lankaga waday magaalada muqdisho arday dhammaysatay barashada olonto shareecada islaamka islamarkaasna ku aflahay macadka alsayn munaasabadai weliba ku qeyb galay maamulka macadka ulmaaudiin macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kala maamulka macadka alsayn sheekh cali salaad maxamed enan kureyn ku hadli munaasabadii ujeedshe macadka dhowr iyo toban sano ayuu jirsaday labakuntobanyosaddexdii ayaa la soo aasaasay aasaaskiisuna wuxuu ahaa afar sano oo sanad dugsi dhexaa iyo saddex sano oo dugsi saraa iyo hal sano oo hooyooyinka aan farta oqoonin wax akhrin waxna aan qorin lagu baraayo farta sanad ka hor ayaa waxaa lagu kordhiya haddana qayb kale oo diyaarin ah oo loogu talagalay ardada qoraalkooda iyo akhriskoodu aada u liito cumuuman markaa toddoba sano ayuu sidaas ku noqonayaa sanad hooyooyinka loogu talagalay laba sano oo diyaarin ah iyo afar sano oo ka sii sarrayda ilaahayaa ku mahadsan intaa nala soo waday ninigi kalahaana kumada ee marti sharafta ku qeybgeli munaasabada oo dhinisha ku hadli iyo bogaadiyo ana ka dardaarami in laka dadaala barashada olomto shareecada islaamka waxaan u hambalyeynayaa ardayda guud ahaan gaar ahaan kuwa sanadkan qalinjibiyey waxaan u hambalyeynayaa qalinjibintoodii waxaana leeyahay dadaalka siiwada meeshaan kuma eka kaleeto waxaan maanta hambalyeynaynaa wiilasheena quruxda badan iyo gabdheena quruxda badan xafladooda qalinjibintaan kala soo qayb galnay dadaalka aad ku bixiseen macadka iyo barashada culumta shareecada haddaad iska xaafidadjoog aad noqon lahayd maanta dabaaldegan iyo garbistaagan iyo culummadan iyo khiyaartan intayn iskuu keeni imaadaan hambalyayna madhe marka inaad waddo fiican wax ku soo bixiseen waxaa tusaale u ah in maanta xafladdan weyn la dhigay annagana aan martinaynahay kitaabka iyo sunnada akhriskoodaa la bilaabay meeshan u socdo weeyaan axaadiidtiyaa la bilaabay arbaciinkii riyaa-usaalixiinkii saxiixeynkii sunantii meel walbaa laga bilaabay tafsiir joogto ah la bilaabay oo la dhammaynayo lagu soo celinayaa la bilaabay arrintaa markii ay bilaabatay bulshadii waa isbedeshay waa waxa ilaahay iyo rasuulkiisa ay nagu og yihiin weeye inaan qaadano ku camalfalno marka inay naga muuqdaan baa loo baahan yahay